wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka daahfurtay daabacadda labaad ee warbixinta odoroska dhaqaalaha soomaaliya taasi oo muujinaysa isbedelka dhaqaale iyo saadaasha kobaca ee sanadaha soo socda kulankan waxaa ka qaybgalay wasiiro ka tirsan dowladda soomaaliya ganacsato ururada bulshada rayidka xubno ka socday deeqbixiyaasha caalamka iyo mas-uuliyiin kale agaasimaha hay-adda tirakoobka qaranka cabdisalaan cabdiraxmaan maxamed ayaa ugu horeyn ka warbixiyey saadaasha iyo habraacyada loo adeegsaday ururinta macluumaadkan hay-addii saatisiska mar walba waxay u taagan tahay inay xogahaas kala duwanaya hadda laga helo kuwa sahanada lagu soo aruuriyo inaanu isku keenno hufno kala habeenno qaab xirfadeysan oo aqoon iyo ku dhican tahay maxay to statistics ama econometrics aan usoo bandhigno waxaan rabaa inaan ku daro in keliya waxaanu annagu beryaha kan kor u qaadnay wax soo saarka nambarada dalka dhowaan waxaan soo bandhignay tusaha badeecadaha ama consumer price index tusaha sicirka badeecadaha magaalada muqdisho ayay ku koobnaan jirtay laakiin markan waxaan ka dhignay national wasiirka ayaa maandhaxaas bishii hore nala loonji gareeyey dhanka kale qaar ka mid ah wasiiradii kulanka kasoo qayb galaya ayaa ka hadlay muhiimadda xog ururintan ay u leedahay dhaqaalaha iyo bulshada soomaaliyeed
waxaan rabaa inaan ku biiriyo oo aan runtii xukuumadda aan ka mid ahay ku ammaano oo aan rabaa inay ay toos hadda kadib loo ogaado waxay tahay xog badan oo aada u tiro badan oo innaga aan leenahay ayaa dhexdeena taalla waxaan rajeynayaa barnaamijkii hadda aan gabagabeynay isbeddelka qaranka aanu sameynay inuu u noqon doono tiir inuu isku xiro xogta dalka taallo oo gaar ahaan ku saabsan horumarinta dhaqaalaha dalka marka waxaan leeyahay waa horumar weyn oo runtii aan ammaanayo isku dayga iyo soo saarista warbixintan anigu wasaaradda beerahaan joogaa hadda waxaan idhaahdaa aan isku dayno inaan ogaano sida wasaaradaha kale inta higtare inoo abuuraan ama dalag ka mida inoo abuuraan
ugu dambeyn maxamuud cabdiraxmaan beene beene wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda soomaaliya ayaa si rasmi a kulankan u daahfuray isaga oo ka qaybgalayaasha ugu baaqay in ay sii wadaan dadaalada lagu horumarinayo dhaqaalaha dalka meelaha laga laga aruurinayo dowladda bis xogtooda ma xoogganeen macnaha sida hay-adda statisticada hadda ay xog badan u hayso kale laakiin marnaba hay-adda dowladda ee statisticada xogta ay hayso iyo bangiga dhexe xog ay hayaan meel kale lagama doonin waxyaabaha annaga aan dhiirigelinayno waa lahaanshaha warbixinta aan soo saarinayna iyo horumarkeenna inaan annaga ka sheekayno dowladda soomaaliya innagoo saas rabna marka inaan teenno ka tagna mid kale mala aadi karo soo koo waxaa noo ah hay-adda statistikada arrimaha warbixinada warbixinta shirkan lagu soo bandhigay ayaa ahayd odoroska dhaqaalaha soomaaliya taasi oo muujinaysa isbedelka dhaqaale ee saadaasha kobaca dhaqaale ee sanadihii lasoo dhaafay iyo kuwa soo socda